shacabka soomaaliyeed ayaa hadal haya khilaafka ka dhex jira hogaamiyaasha dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland xasan sheekh iyo axmed madoobe dadweynuhu waxaay qaarkood sheegeen in khilaafkani uu ku salaysan yahay sadbursi iyo waxyaabo aan maslaxad ugu jirin dadka soomaaliyeed a jabuutiyaa kuwaadiyeysa marka khilaafkoodu khilaaf laga dhex shaqeeyo weeye inaan soomaaliya wax la dhaho gebigeedaba la helin a ummadaas kasta dowladahaas mid walba dantooda midka kale uu ka shaqeeyo waxaa harkayaa hadda waa nimanku waa ka tacab gaalo waaye dad soomaaliyo xataa oo muslim ahayn wadaniyiina maahan waa dad dad u abuuran waaye markay rabitaanka gaaladu isdiidaan ayaguna waa isdiidayaan markay gaaladu isku keensadaanna waa isku imaanayaan marka dadka annagu waxaan u naqaana haddaan soomaaliyan jaamac iyo muuse iyo faalax magacyo muslimaa u naqaanaa reer hebelan u naqaana masa ahanoo waa dad u shaqeeya oo ku wax soo barteen dad ajunabiyo soomaaliya cadow ku ilaa adduunka inta ku soo jiray marka waa saas waay waa dad oo maarata dad meesha keensado iska qowsar gaaleed baa soomaalidu tiraahda waay wax noocaasaan u arkaa aniga nimankii shaqada usoo dirsaday aa xali kara cid kaloo soomaali isbatoore etoobiyaan hadduu yimaado waa xali kara laakiin soomaaliya oo dhan hadda isku timaado ma xali karto waayo waa dad dad qufusheen furihin ayagu ay qaateen waay waa kaasaan axmed madoobe iyo xasan shiikh ayaa isku khilaafay doorashada magaalada kismaayo xasan sheekh ayaa doonayey qof ay saaxiibo yihiin inuu ku soo baxo axmed madoobe ayaa garab weyn ka helayaa dowladda kenya maadaama ay magaalada kismaayo iyada qabsatay maamulkana iyadu dhistay halka xasan sheekh uu dorad safiirka ingiriiska ee soomaaliya uu u gudbiyey dacwad ka dhan ah axmed madoobe